أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd تfsiru suraة الشhuعراء ayaan halkan ka bilaabaynaa in shaء allahu taعaalى oo dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa suuraة الشhuعراء waa suura makiya qur-aankii qabla الهiجرة rasuulka sal اه l slama intuusan hijroonin soo degay ayay ka mid ahayd afar aayadood ayaa la yidhi marka laga reebo oo aayadaha dambe ah waالshucaraa'u yatabicuhum اlgaawuun suuradan marka waxay ku magacaaban tahay meesha iyadana washucaraa'u yatabicuhum lgaawuun ayaa lagu magacaabay waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu dullahna waa la yidhaahdaa oo iyadana marka kelimadana suuradda waa ku dhex jirtaa qisada nebiyullaahi shucayb ayay ku imaaneysaa halkanna marka waxaa ka bilaabmayo daasiimiyada oo suuradan suuratu shucaraa iyo suuratu namli iyo suuratu lqasas saddexdaa marka tawaasiim la yiraahdo suuraddani marka waxay aada uga warramaysaa qisasul ambiyaa ambiyada qisaskooda oo si kooban loo tilmaamayo xagga dacwada iyana laga abbaarayo oo nebi walbaa sida uu qoomkiisa dacwada uga gutay iyo xaalkoodu sida uu ku dambeeyey iyou rabbi subxaanahu wa tacaala uga hadlayaa qisada nebiyullaahi muusana waa ku waa waa ku fidsan tahay meeshan oo xoogaa waa lagu dheeraaday qisa qisooyinka halkan nebiyullaahi muusa ku dhacay ee suuraddan ay sheegeysana waxaa dhammaystiraya suuratu lqasas iyadana ayb marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim taasiim miim tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayadihiisii waaye almubiini kitaabkii day almubiini ee caddaynayay ama caddaa oo axkaamtiisa iyo qisaskiisa iyo targiibka iyo tarhiibka ku jiro uu cad yahay lacallaka baaqicun nafsaka lacallaka waxaad ku dhowdahay baaqicun mid halaagayo ama dilaya inaad tahay nafsaka nafsadaada ku dilaya inaad tahay ayaad ku dhowaanaysaa maxaa sidaana u yeelaysaa anlaa yakuunuu inaynan ahaanin iyaga mu'miniina mu'miniin inaynan iyagu ahaanin oo aynan iimaanka aada ula timid ee kitaabka iyo risaalada kuwa rumaynayo inaynan ahayn darteed ayaad waxaad ugu dhowdahay inaad naftaadii ka dabadisho oo aada marka iyagu markaa nafsadaadiiba aada halaagto oo murug iyaga ka murgid aada ka murugeysa inaa u halaagto marka alla wuxuu ku bilaabay xuru suuradda xuruufta muqatacada ahee taa iyo siin iyo miim xuruuftan hadde ilaahay baa garanaya macaanida dhabta laakiin macnaha un ay tilmaamaysaa waxay tahay qur-aankan mucjisnimadiisa mar walbana marka xuruuftan lagu bilaabo qur-aanka unbaa laga warramaa marka taasiim miim markuu alla yidhi tilka aayaatu lkitaabi almubiin baaba lagu xijiyey tilka taadaasi aayaatu lkitaabi kitaabkii aayadihiisii waaye almubiini ee caddaa ama wax caddaynayeyba lacallaka waxaa ku dhowdahay baaqicun ku halaagaya inaad tahay nafsaka nafsadaada maxaadna u halaagaysaana anlaa yakunuu lianlaa yakuunuu inaynan ahaanaynin darteed mu'miniina mu'miniin iyagu inaynan mu'miniin ahaanaynin darteed ayaad nafsadaadiiba inaad halaagto ugu dhowaatay suuratulkahfi baan kusoo marnay falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafaa waxaa marka nebiga ka keenayo in naftiisu inuu ku dhowaado inuu naftiisa gooyo yacnii inuu halaagsamaba waxaa ku dhoweynayo waa ciilka iyo murugta ka hayso qoomkiis iyo tolkiis oo risaaladan uu u wado aan usoo jeedin rumayneyninna arrintaa marka inaad murug darteed naftaada u halaagtaadba ka daba dhowdahay ood ku dhowaatay marka waxbaha ka murugin weeyaan haddaan doonno innaga aayad baan intaan samada kasoo dejinno ayaan waxaan ka yeelaynaa iyaga kuwa aan aayaddaa dhinacna uga leexan karin haddaan doonno waa ka dhigi karnaa laakiin kama aynan dhigin sidaa ma aanan yeelin sababtuna waxay tahay waxaan ugu talagalnay dadku inay mu'miniin iyo kafara inay kala ahaadaan oo jannadii iyo naartii buu ilaahay sidaaba u abuuray ayb marka allah wuxuu yidhi in nashaa haddii aan doonno nunazil dejinay calayhim iyaga korkooda ayaanu kusoo dejinaynaa min asamaa'i samada xaggeeda aayatan aayad ayaanu uga soo dejinaynaa oon dushooda kusoo dejinaynaa fadallat waxay ahaanaysaa acnaaquhum luqumahooda khaadiciina midii dullaysan lahaa aayaddaa u dullaysan bay ahaanaysaa yacnii haddii aan doonno intaan aayad iyo mucjiso samada ka keenno ayaan dirqi uga dhigaynaa inay u hoggaansamaan aayaddaas oo aynan xagga i xagga u leexanaynin haddii aan doonno sidaa waa yeeli karnaa laakiin ma yeelaynin oo sidaa ma aanan yeelino ikhtiyaar baan iyagu siinay wax la qasbayaa male ikhtiyaarkooda ama ha ku rumeeyaan ama ha ku beeniyaan ayb marka adigu waxaan aada is leedahay yacni maxay la rumayn laayihiin ood yacni ugu dhowaanaysaba inaad u halaagsanto ood naftaadiiba aada u bixiso aa ugu dhowaanaysid haddii aan doonno si fudud ayaan uga keeni karnaa oo awooddeenna arrintaa nama siin weynin laakiin xikmad kale iyo arrin kale laga leeyahay in nasha haddii aan doonno nunazil waan dejinaynaa yacnii dejinee nunazil marka waa jawaabta shar jawaabu shardigii waay nunazil dejinee calayhim iyaga korkooda min asamaa'i samada xaggeeda aayatan aayad uga soo dejinee fadallat waxay ahaanaysaa fadallad marka waa jaz waa iyada lafteeda marka waa jumlo oo marka iyada lafteeda jawaab ah oo jaza ah marka jumlada jawaabta ama jazaha ah marka ay maadi ay dhacdo lafdi ahaan markay maadi u timaado emudaaric baa laga laqbaynayaa ama mustaqbal marka waxay noqonaysaa in nasha nunazil calayhim min asamaa'i aayatan baan kusoo dejinaynaa fadallad waxay ahaanaysaa baa la leeyahay waxay ahaatay ma la dhahayo lianna jumladu waxaa weeyaan waa jawaab iyo jazawa maadi ha isaga timaada ficil maadi laakiin mustaqbal baa laga laqbaynayaa sidaas weeyaan oo aljazaau yaqacu fiihi lafdu lmaadi bimacna lmustaqbali ayb fadallad ay fatadallu waay waxay noqonaysaa dallana marka de waa kuwii markaa waxay ahaanaysaa kaanadii un markaa la la midka ahayd ayb fadallat waxay ahaanaysaa acnaaquhum luqumahooda luqumahani marka maxaa laga wadaa ma laba macnoba waa muxtamal macna in laga wado iyaga luquntooda waa jirkooda meelaha ugu sarreeya waay qoorta marka hadday qoortiiba aynan leexan karin oo ay soo jeedo oo iyadu ay dullaysan tahay oo qoortii leanna qofku markuusan wax rabin muxuu sameeyaa qoortiisau dadbaasow maaha qoortiiba ma dadbi karaan waay marka qoortu marka waxay ka dhigan tahay ay cinwaan u tahay hoggaansanka macna sidaas waay macnaha labaad marka in laga la yidhaahdo acnaaquhum waxaa laga wadaa kuwa madaxda u ah ayaga leanna dadka madaxda ah bimansilati dadka waxay ka taagan yihiin qoorta oo kale luqunta oo kale ay ka taagan yihiin luqunta qofka korkiisay ku taallaa dadka madaxdana dadka way ka sarreeyaan markaas marka macnaha labaad markaan qabanno waxay noqonaysaa fadallat waxay ahaa waxay ahaanaysaa acnaaquhum luqumahooda kuwooda madaxda ah khaadiciina kuwii u hoggaansan oo u hogan oo dullaysan lahaa yacni aayaddaa u hogan ayay noqonaysaa ee hadday madaxdoodii u hogan yihiinna ee dadka shacabweynuhuna min baabi owlaa waay iyaguna inay markaa ayay aayaddaa marka isu dullaynayaan oo ay u hogaansanaanayaan labadaas macnaa acnaaquhumta ku jirto acnaaq marka iyadoo mu'anath ah ayaa haddana waxaa laga bixiyey wasfigeeda khaadiciin ayaa la yidhi khaadiciin marka waa wasfi oo mudakar ah leanna ya-dii iyo nuuntii waxaa ku jira calaamadii jamcu mudakar ayaa ku jira macnuhu marka waxaa loo jeedaa khaadiciina marka la leeyahay luqumahaasi dadka ay ku yaalaana la milicsana mar haddii dadkii la milicsaday dadka rag iyo dumarba waa isugu jiraan taqliiban ayaa marka yacni raggii markaa sidaa loo yidhi jamaca mudakarna marka halkaas ayuu ka imaanayaa yacni sidaa haddaan doonno waa yeeli karnaa laakiin ma yeelayna waayo oo iyagii baan bani aadamkii khiyaar ayaan siinaynaa khiyaarkooda marka faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur xisaabteennu marka aakhiray markaa ayay ahaanaysaay wamaa yaأtiihim min dikri min alraxmani muxdathin ilaa kanuu canhu mucridiin wamaa yaأtiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun waano u imaan mayso waa qur-aan dikriga oo min alraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday dikriga oo muxdathin cusub oo soo degitaankiisu uu cusub yahay u imaan maayo ilaa haddii uu u yimaado kaanuu waxay ahaadeen mucridiina kuwii kasii jeedo canhu xaggiisa kuwii kasii jeedo unbay markaa ahaanayaan ayb faqad xaqiiqo ahe kadabuu way beeniyeen fasaya'tiihim waa u imaan doonaa waxaa u imaan doono anbaa-u maa shay akhbaartiis ayaa u imaan doonto kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jeesjeesayaan bihi maagaba ayb wamaa ya-tiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun mintu waa zaa-ida waaye nafyi bay gashay xagga icraabta maa oo naafiye ah baa jumlada ku jirta jumla manfiyay gashay nakirana waa ka dambaysaa waxa weeyaan marka waa ziyaada marka maadaasi marka waa zaa-ido waayo xagga icraabta laakiin amaa xagga macnaha min xaysu lmacnaa da dabcan macno ayay leedahay wamaa ya-tiihim u imaan maayo min dikrin ay dikrun marka mar hadday mintii la yidhi zaa-ido waay xagga icraabta einkastoo lafdiga ay majruur ka tahay haddana maxalku waa ka marfuuc sababtoo a ya-tiidaa faacilkeeda waay wamaa ya-tiihim u imaan maayo iyaga min dikrin ay dikrun qur-aan yacni shay lagu waaniyo iyaga oo waano u imaan mayso waanada oo min araxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaatay dikriga oo muxdathin cusub maxaa cusub marka soo dejintia cusub oo dadkuu ku cusub yahay lagu soo dejiyey ee xagga alla dabcan kama cusba sifaadka allana marka nooceedu mar walba waxaa weeyaan waa qadiimatu nawc nooceedu waa wax qadiim ah waayo ilaahay wax u cusboonaanaya iyo ma aha laakiin wuxuu u cusub yahay inaguu noo cusba cusboonaanaya nebiguu u cusub yahay wuxuu u cusub yahay saxaabada lagu dul aqrinayo waa waxii marka cusub oo xagga yacni dejinta ku cusub soo dejintiisa aayaddan oo kalena suuratul anbiyaa baan kusoo marnay ilaa haddii uu u yimaado kaanuu waxay ahaanayaan mucridiina kuwii kasii jeedo canhu xaggiisa waa kasii jeedaan un markaa dayib ay ilaa tarakuu icmaala alfikri fiihi wa tadbiirihi ibnu jariir saasuu yidhi icraadku waa maxay ma fiirfiirinayaan waayo dikrigan xag alla ka yimid ee iyaga lagu waaninayo waa kasii jeedaano waqti ku bixin maayaan inay fiirfiiriyaan ilaa tarakuu waxay ka tageen icmaala alfikri fakerka in looga shaqaysiiyo fiihi isaga dhexdiisa wa tadabburihi iyo ku tadabburkiisa ayay ka tegayaan waay maa ilaa tarakuu icmaala alfikri fiihi wa tadabburahu iyo ku tadabburkiisii bay ka tegayaan marka qur-aankii lama rabo in marka laga tago ku fakerka iyo ku tadabburkiisa iyo macaanidiisa in la dhadhansado marka la akrinaayo iyo qofku inuu ka taga ma aha faqad kadabuu faqad xaqiiqo ahe kadabuu way beeniyeen fasaya'tiihim waxaa u imaan doono anbaa-u maa shay akhbaartiis ayaa u imaan doonto kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan wixii ay ku jeesjeesi jireen dhabteeda u imaan doonto waa maxay waxay ku jeesjeesayaan cadaabku goormau noo imaanayaa qiyaamo goormay imaanaysaa bacfigii aaway waa wixii ay ku jeesjeesayeen baa ku imaan doono awalam yarow ila alardi kam anbatnaa fiiha min kulli zawjin kariim awalam yarow miyaynan arkin ila alardi dhulka intii ka a miyaynan fiirinaynin oynan arkin kam in badan ayaan anbatnaa dhalinnay fiihaa ardada dhexdeeda aanu ka dhalinnay min kulli zawjin nooc kasto xaggiisa aan ka dhalinnay kaas oo kariimin aada u qurux badan aanu ka dhalinnay yacnii in badan badana ina fii daalika kaagaasi la-aayatan baa ku sugan calaamad ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa lagu garto wamaa kaana ma uusan ahaanin akharuhum badankood maynan ahayn mu'miniina kuwa rumaynaya ma aynan ahayn wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waayo alraxiimu ee haddana naxariis badan isagoo ka adag buu haddana naxariis badan yahay ayb marka alla wuxuu leeyahay bacdigii maadaama iyagu ay beeninayaano fasaya'tiihim anbaa'u maa kaanuu bihi yastahzi-uun waxay ku jees-jeesayaan maadaama bacdigii ka mid yahay ayaa si yar baa marka bacdigii loo tusayaa marka alla wuxuu yidhi awalam yarow miyaynan arkin ila al ardi dhulka miyaanay arkin ayb kam ambatnaa kamtaani marka waa kam oo khabariye ah waaye waana marka macnuhu wuxuu noqonayaa kam in badan unbaa la dhahaya haddii la doonana kam imisa waa iyadoo lafteeda waa la dhihi karaa laakiin waxay ku quman tahay aadna ugu fiican tahay kamta in laga dhigo khabariya lagana wado marka kam in badan miyaynan arkin in badan ambatnaa inaan dhalinnay fiihaa ardada dhexdeeda inaanu ka dhalinnay min kulli zawjin nooc kasto ee dhirtan waxaan la cuno ama xooluhu ay cunaan ama dadkuna uu cuno yacnii intaan ka dhalinnay kariimin oo aada u qurux badan miyaanay taas arkin oo taa marka hadday arkaan maxay ka faa'iidayaan waxay ka faa'iidayaan bacdigii dhulkanoo dhintay abaaraystay oo aan cagaar iyo waxba lahayn ee busta iyo dadku ay marka marada un madaxa ku duubanayaan ama ay sanka kaga duubanayaan markuu roobka ku du-o oo dhirtii marka ay kasoo cagaarato carafta marka dhirtaasi ay leedahay iyo dhulka markaa sida loo jecel yahay allihii dhulkaa sidaa u bedelay dhibicdaas kor ou ka keenay ku bedelay miyaan iyaga nooleyn karin wahay ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la-aayatan baa ku sugan la dalaalatan dalaalo ayaa ku sugan iyo calaamad yay ugu sugan tahayna lihaa-ulaai almushrikiina almukadibiina kuwan mushrikiintae wax beeninaya bacdiga beeninayo waa dalaalabaa ugu sugan oo lagu garan karo qudrada alla subxaanahu watacaala wamaa kaana ma ahayn akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynayana ma aynan ahayn badankood meeshaas marka wamaa kaana akharuhum mu'miniin waxaa loo jeedaa mufasiriinta intooda badan ay dhahaan waqad sabaqa fii cilmii alla wuxuu leeyahay cilmigayga waxaa ku hormaray annahum iyagu laa yu'minuuna inaynan rumayneynin ayb saa marka inaanay rumayneynin ayaa marka cilmigaygii ku horumaray inta badan marka dadku inaynan rumayneynin buu halkan alla ku sheegay mu'miniin iyo marka gaalo kafaro kafaradaa badan mar walba wamaa kaana akharuhum mu'miniin ayb taana marka dee ilaahay xikmadiisa iyo dee ogaalkiisii hore iyo iyaa sidaa marka ay ku dareersantay wamaa kaana ma unan ahaanin akharuhum badankood mu'miniina kuwa rumaynayo ay sabaqa cilmii fiihim cilmigayga waxaa ku dhaqay ana akharahum badankood laa yu'minuuna inaysan rumayneynin ayb siiba weyhi wuxuu yidhaha kaanada halkan ku jirto waxa weeyaan kaanadii zaa'idada ahayd oo isaga marka wuxuu leey warku wuxuu xataa ku toosnaan karaa wamaa akharuhum mu'miniina badankood ma ahan kuwa rumeynaya ma aha waa isku mid haddii saa la dhaho marka wamaa kaanadan isaga marka kaanadii zaa'idada ahaan jirtay buu ku wadaa ayb wa ina rabbaka rabbigaana lahuwa isagu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waaye fii niqmatihi wuxuu uga adag yahay musiibeynta uu musiibeynayo iyo sida uga aargoosanayo laa yamtanicu calayhi axadun qof iska celin kara alla ma jiro alraxiimu oo haddana naxariis badanoo durraxmatin liman taaba ninkii xumaan ku jiray towbad keenay ilaahay waa u naxariisanayaa maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilaahay cadaabkiinu muxuu ka rabaa muxuu ku falayaa haddii aada rabbi shukrisa ku shukrisaan ood ilaahay rumaysaan oo ilaahay marka de idinka cadaabkiina wax kasoo gelaya male ilaahay subxaanahu watacaala laakiin marka haddaad isaga u towbad keentaan ma idin cadaabayo waa idin naxariisan laakiin cadaabka alla uu cadaabaya cadaaladu wax ku cadaaba waid naadaa rabuka muusaa an i'ti lqowma aldaalimiin qowma fircawna alaa yattaquun qisadii nabiyullaahi muusa baa halkan ka bilaabmaysa marka wadkur xus id waqti naadaa ou dhawaaqay rabbuka rabbigaa ou u dhawaaqay muusaa muuse ou u dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay ani iti ay iti u tag alqowma qoladii u tag aldaalimiina shirkiga falay oo cibaadadii meeshii ay ahayd meelaan ahayn kuwii dhigay u tag sidaabuu ugu dhawaaqay alle muuse qowma fircawna fircown qowmkiisii u tag alaa yattaquuna miyaynan cabsanaynin iyagu nacam ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow inii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yukadibuuni inay i beeniyaan baan ka baqayaa wayadiiqu waxaa ciriirtiyoomayo sadrii laabtayduna way ciriirtiyoomaysaa bitakdiibihim maxay ciriiri ku noqonaysaana beeninta ay i beeninayaan walaa yandaliqu ma furmaayo lisaanii carabkayguna ma furmayo oo carabkiina waxaa iga haysato ayuu leeyahay marka guntin iyo waxbaa igaga dabran carabka oo waa marka marka waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii waataan kusoo marnay suuratu taaha walaa yandaliqu ma furmaayo lisaanii carabkaygana ma furmayo aad uma caddayn karo waxa aan rabo fa arsil dir ilaa haaruuna haaruun intii ka adir yacnii fa arsil jibriila jibriil dir ilaa haaruuna haaruun u dir oo yacni sida jibriil anigu risaalada iigu keenayo haaruun ha ugu geeyo isagana marka fa arsil ilaa haaruuna macnaheedu maaha aniga nebinimada ma rabee haaruun nebi ka dhig ma laga wado keligiis nacam ee haaruun ha ikaalmeeyo unbaa laga wadaa mu-aasaradiina halkan laguma sheegin laakiin de waxaa laga fahmayaa marka wayadiiqu sadrii walaa yandaliqu lisaanidaaba laga fahmaa mar hadduu isagu yidhi ani dhibaa carabkana saasaa iga haysato walaalkay haaruun dir macnaheedu waxay tahay ee aniga macayga ila dir waayo ila dir walaalkay ha i kaalmeeyo risaaladii ha igu kaalmeeyo wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhishdud bihi asrii waashrikhu fii amrina waa soo marnay suuratu lqasasna marka wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid an yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuun ayaa imaan doonta halkan marka mu-aasaradii laguma caddaynin laakiin siyaaqaa laga fahmaa waayahay marka fa arsil dir yaa la dirayaa jibriila jibriil dir waayo yaa loo dirayaana ilaa haaruuna haaruun u dir marka ha i kaalmeeye ayb walahum waxay leeyihiin iyagu calaya aniga korkayga waxay ku leeyihiin dhanbun dacwaa dhanbin dembi sheegashadiis ayay aniga dushayda ku leeyihiin iyaguna fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yaqtuluunii inay i dilaan dhiig bay igu sheeganayaanoo nin baan hadda ka hor marka ka dilay iyagii marka nimankii oo markaa aan ka baqayo dhiig igu sheeganaya haddana u tag arrintaa yacnii yacni bani aadam waa waa ku culus tahay de cabsidana waa lagu abuuray de dadka qaala alla wuxuu yidhi kalaa hadalkan iska daaye fadhabaa taga biaayaatinaa la taga aayaadkeenna la taga labadiina innaa annagu mustamicuuna kuwii dhegaysanayaan nahay macakum idinka la jirkiina waxay dhahayaan innagaa dhegaysanayne taga idinku waa idin kaalmaynaynaa waay fa'tiyaa fircawna fircawn u taga faquulaa dhaha innaa annagu rasuulu rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda risaaladiisa kuwa u saaxiibaan nahay ayb an arsil maxaa lala soo dirayna bian arsil dir macan sii daa macanaa inaga maceenna usii sii daa bani israa'iila reer bani israa'iil daa oo faraha ka qaad oo aan markaa meeshii ilaahay amray aan tagno adiga isticbaadka iyo gumaysiga aada ku hayso ka daa oo noo daa inaga meeshan aada joogto waa kaaga baxaynaayo ardi lmuqadasa iyo aan tegaynaayo iska daa reer bani israa'iil fasax ayib risaaladii marka nabiyullaahi muusa baa marka alla uu halkan ka tilmaamayaa alla wuxuu yihi wadkur xus id waqti marka idtani waxaa lagu tacallujinayaa ama wadkur ama watlu calayhim ku dul aqri wadkur xus id waqti naadaa rabbuka rabbigaa ou dhawaaqay muusa muuse ou u dhawaaqay xus ani iti ay iti tag oo u tag alqowma qoladii u imow aldaalimiina dulmiga falay kuwii dulmiga falay cibaadada meel ay meeshii ay lahayd ka qaaday meel kala dhigay leanna fircawn bay rabbi ka dhigteen qowma fircawna fircawn u tag alqowma aldaalimiina laga bedelayaa qowma fircawna fircown qowmkiisii u tag alaa yattaquuna miyaynan cabsanaynin iyagu ayb qaala marka alaa yattaquuna marka waxay tahay miyaanay nafsa maynan gaashaamanaynin oo nafsadooda cuquubada alle miyaynan ka leexsanaynin qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yukadibuunii inay ibeeniyaan durbaba inay ibeeniyaan baan ka baqayaa wayadiiqu sadrii laabtaydii ayaa ciriirtiyoomayso bitakdiibihim been beenayntoodaas marka wayadiiqu akhaafuday ku cadfan tahay an yukadibuunida kuma cadfana saa darteed wayadiiqu waa godan tahay akhaafuday ku cadfan tahay inii akhaafu wayadiiqu wainii yadi wayadiiqu waxaa ciriiri noqonayo sadrii laabtayda bitakdiibihim bay ciriiri la noqonaysaa walaa yandaliqu ma furmaayo lisaanii carabkaygana ma furmayo oo carabkiisana de wuxuunan u furmaynin guntin baa ku jirtay oo carabka xoogaa carab goji ayuu ayuu lahaa taana marka de waa kii ilaahay subxaanahu watacaala ka baryey in uu kafe ka furo hal guntin oo ka mid ah hal ayaa laga furay marka waxlul cuqdatan min lisaani yafqahu qowlii halkii ilaahay marka waa ka furay oo waa kii yidhi qaala qad uutiita su'laka yaa muusaa waa la fahmi jiray laakiin weli waxbaa ku dambeeyey kulligiis lagama wada feydin leanna isagii ilaahay wuxuu ka baryey hal guntin in laga furo waana laga furay intaana waa inta uu wax ku bayaansanayo fa arsil dir ilaa haaruuna yacnii aniga macayga jibriil soo diro ilaa haaruuna u dir walahum waxay leeyihiin iyo marka fa arsil ilaa haaruuna meeshaa marka culimada mufasiriinta waxay leeyihin waxaa laga qaadanayaa qofkii shaqo loo dhiibo muhimmad ee la yidhaha hawshaas adaa lagu xil saaray inay bannaan tahay inuu dhihi karo war hawshaas aniga culays ayaa haysto keligay ma qaba karo oo sidaas iyo sidaas baanan u qaban karin waxaan dalbanayaa qof ikaalmeeyo oo garab ii noqdo qofkaasaan rabaa inuu ikaalmeeyo waa dhihi karaa qofka naam arrintaa iyadana marka ceeb iyo nuqsaanna ma aha leanna nabiyullaahi muusa ayaa yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo nabiyullaahi muusa wuxuu leeyahay shaqadan qaba marka la yidhi ilaahu walaalkay igu dar garab ha ii noqdo sababowna sheegtay marka isagu ounan keligiis hawshan u istaagi karin marka qofku haddii uu yidhaha hawshan aniga keligay uma istaagi karay halayla qabto wax fiican wa intuu inta yani wax walba waa aqaanaa intuu yidhaahdo oo qaabdarro marka oo wixii u samayn lahaa ambiyada ilaahay nusxi iyo daacadnimaa ku jirto marka qofka naasixa ee daacadda ah wuxuu qaban karo wixii uunan qaban karin waa caddaynayaa marka hore laakiin qofka khaa-inka isaga waxaas ma taqaanaa waa aqaanaa unbuu leeyahay hadhowna waa kharibayaa ayb innagana waxaad moodaa arrinkaasi xoogaa inuu noocan maa fudaydkana waa keenaya iyo degdega badan dabci buu noo yahay nacam oo qofka haddii la yidhaha war ma hubtaa waxaan walba ha lagu tababaro oo muddo ha la arko inaad shaqadii wadi kartid markaad kaligaa jid geli kartid soco may waa aqaanaa buu leeyahay nacam waa aqaanaa iyo waa daadshay iyo siday u socoto marka dambe waxbuu rogayaa marka nacam waxaa laga yaabaa inuu nufuus ou sidaas ku baabi'iyo naftiisii ou ku qaribo dad nufuustood ou ku qaribo ma fiicna marka taas nacam qofka naasixa ah waxa uu yaqaanana waa ka bixi karaa waxaana kama bixi karo hadhow marka adiga si unbaa la yeelayaa runta un sheeg walahum calaya danbun walahum waxay leeyihiin iyaga calaya aniga korkayga waxay ku leeyihiin danbun dacwaa danbin dembi sheegashadiisa yacni dembi bay igu sheeganayaan qoladani dacway ii qabaano dembi bay igu sheeganayaan dee dembiga ay ku sheeganayaanna waa ninkii uu ka dilay waa suurat lqasas baan ugu tegaynaa wadakhala almadiinata calaa xiini gaflat min ahliha fawajada fiiha rajulayni yaqtatilaani hada min shiicatihi wahada min caduwih faاstagaatahu aladi min shiicatihi cala aladi min caduwihi fawakazahu muusa faqadaa calayh marka intuu feeray buu markaa ninkii kii dhintay fircown dadkiisa ahaa marka wuxuu leeyahy nabiy llaahi muusa dee dadkani dembi bay igu leeyihiin oo dembi bay igu sheeganayaan korkayga walahum waxay leeyihiin calaya aniga korkayga waxaa ugu sugan oo ay igu leeyihiin danbun dacwaa danbin dembi sheegashadiisa fa akhaafu waxaan ka cabsanayaaba an yaqtuluunii inay i dilaan bihi bisababihi inay ii dilaan kaa sababtiisa qaala alla wuxuu yidhi kalaa hadalkaa iyo sidaas aada leedahay ka bax oo iska daa fadhabaa la taga biaayaatinaa aayaadkeenna la taga inaa anagu mustamicuuna kuwii maqlayaan nahay macakum idinka la jirkiina mustamicuuna ay saamicuuna laga macnayna istamaca iyo samica waa kala duwan yihiin samica waa maqlay waay istamacana waa doondoonay waay maqalkiibuu raaraadiyey waay dad marka aada rabto hadalkooda inaad doondoontood dhegaysato istimaacu marka wuxuu keenaya inaad intaad u qasado oo dhegta dhiibato oo nooc waxaa ku jira marka yacni shaqo ah ha ku jirto ee ilaahay inuu wax maqlo uma baahno waxaasoo dhan marka oo wax kasto ilaahay subxaanahu watacaala waa maqlaya shan qar kastaa waa maqlaya uma baahno marka inuu doondoono maqlitaanka inuu doondoono marka mustamicuuna bimacnaa saamicuuna laga wadaa sidaana marka luqada carabiga waa ku timaadaa istamaca bimacnaa samica waa ku timaadaa marka inaa anagu saa mustamicuuna ay saamicuuna kuwa maqlayaan nahay macakum idinka la jirkiina faatiyaa fircawna fircawn u taga faquulaa dhaha inaa anagu rasuulu rabi lcaalamiina rasuuludaana laba macnaa ku jiro rasuul bimacnaa risaalada in laga laga wado mararka qaar warqadda risaalada ayagoo ka hadlayay rasuul ku tilmaamaan ashcaar badan oo carabtana marka mufasiriintu way keenaan oo shaahid waa uga dhigaan marka inaa rasuulu rabi lcaalamiina maxay noqonaysaa inaa anagu duu risaalati rabi duu risaalatin min rabi lcaalamiin risaalo kuwa u saaxiibaan nahay rabulcaalamiin xaggiisa yacni ka ahaatay rasuulkan markaan risaalo ka macnayno haddii kalena in la yidhaha rasuulku kelmaddu waa mufrad lakin uriida bihi biha aljamcu oo macnuhu marka faquulaa waxaad tidhaahdaan inaa anagu rasuulu rabi lcaalamiina rabulcaalamiin kuwa ou soo dirayaan nahay inaa rasuulu rabi lcaalamiina rabulcaalamiin risaaladiisa kuwa u saaxiibaan nahay ayb labadaas macnaa rasuulkan laga macnaynaya an arsil bian arsil maxaa lala soo diray marka an arsil bian arsil sii daa macanaa inaga maceenna bani israa'iila reer bani israa'iil sii daa oo annaga nagu dar faraha ka qaado u ogolow inay adiga meeshaan aada xukuntaa ay kaba tagaanba oy ka baxaan oo ay ardulmuqadasa iyo dhulkaas shaam inay aadaanoo masar kaaga baxaan oo inaga ayna raacaan u ogolow ile dadka isagii baa ku gudban ayb hadalkaa markii sidaa dhaha la yidhi de meeshii waxaa ku jirta way tageen nabiyullaahi muusa iyo haaruun hadalkii waa jeediyeen amarkii alle marka way qaateen sidii bay jeediyeen oo fircown ay u jeediyeen fircown marka waa kan jawaabtiisii marka qaala alam nurabbika fiina waliida walabihta fiina min cumurika siniin qaala wuxuu yidhi alam nurabbika miyaanan ku barbaarinin fiina annaga dhexdeenna miyaanan kugu barbaarinin waliidan xaal aad tahay cunug yar adoo ah walabihta miyaadan nagaanin ama walabidta waad nagaatay fiina inaga dhexdeennaad nagaatay min cumurika cumrigaaga xaggiisa siniina sanado ayaad xaal uu ka mid yahay siniina sanado ayaad dhexdeenna joogtay ood nagaatay ilaa siddeed iyo toban sano meelahaasay sheegaan wa facalta waad samaysay faclataka ficilkaagii allatii ficilka oo facalta aada samaysay ayaad samaysay walxaal anta adiguna min alkaafiriina aad tahay kuwa yacni kuwa nicmada abaal dhaco dhacaad taha xaal aad tahay nacam walxaal anta adiguna min alkaafiriina kuwa nicmada iyo abaalka aan gudin oo abaal dhaco adigoo ah ayb isagana marka jawaabtiisu sidaasay noqotay inuu ku gallad sheegto qaala wuxuu yidhi fircawn alam nurabbika miyaanan ku barbaarinin fiina annaga dhexdeenna weliidan xaal aad tahay adoo carruur ahoo cunug yar ah adoo yar miyaanan annaga kusoo korinin oo aanan kusoo barbaarinin oo dhexdeenna marka aadan kusoo barbaarin walabidta miyaadan nagaanin fiina inaga dhexdeenna min cumurika cumrigaaga siniina sanado miyaadan nagu dhex jirin inaga oodan nala joogi jirin intaa marka waa abaalkiisii wuxuu leeyahy horta abaalkan kuu galnay waa kaasaayo adoo yar baan annaga kusoo maamulnay oon kusoo barbaarinay sanado badanna waad nala nooleyd oo waa nala joogtay intaa waa abaalkiisii adiga maxaa kaa yimid marka ficilkaagii haddaad muuse tahay wuxuu leeyahay wafacalta waad samaysay faclataka falkaagii facladu marka fa-da waa kor dhigan tahay waa fal oo hal mar dhacay ayuu ujeedaa faclataka falkaagii dhacay adigu mar wixii kaa dhacay wa facalta waad samaysay faclataka falkaagii allatii falkii oo facalta ficladii oo facalta aada samaysay ee wixii uu sameeyey umaba sheeginba wixii aada samaysayna waad samaysay waay usluubka noocaanu cilmulmacaaniga balaaqada waxaa la yidhaha wuxuu u wadaa marka waxaa weeyaan tacdiim iyo tafkiim tafkiim ayuu sameynaya yacni warniiho wax weyn baad samaysay waay adiga fal aad u weyn oo xagga yacni xumaanta iyo qaabdarrada ku weyn baa la timid ibhaamka marka ay sameeyaan laba macnoba waa ku jiraa marna waxaa ku jira tafkiim marna taxqiirna waa u isticmaalaan shayga marka la liidayana lama sheego lama carabaabo war wixii saa waxaad samaysayna waad samaysay oo yaraanta laga wado war wixii aada samaysayna waad samaysay oo siday u weynaayeen ayb marka waxa uu sameeyey ou aada u weyneysanayana fircoon waxay tahay ninkii uu dilay qibdiga ahaa yacni isagada halkan nina uu dilay buu ku haystaa marka nabiyullaahi muusa laakiin isaga kumayaalka uu gumaadayo ma arkaayo ilaahay amarkiisa nacam ayb maxaa yeelay ilaahay suuratulqasas baan ugu tegaynaayo ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyacan yastadcifu daa'ifatan qola waa iska daciifsanaya yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaءahum inahu kana min almufsidiin ayb taa marka ma arkaayo uma jeedo halkan ficil buu marka weyneynayaa wax weyn buu ka dhigayaa daa'iman qofka daalimkaa xaalkiisu saas falalka uu geysanaya ma arko falal ka yar uu ujeedaa marka walxaal anta ayaa walxaal baad samaysay facladii walxaal anta adiga aada samaysay walxaal anta adiga oo min alkaafiriina kuwa kaafiriinta ka mid ah kaafiriintu marka laba macnoba waa lagu macneeyaa macnaha ugu badan waxay tahay kufraanu nicma in loo jeedo annaga abaalkaasaan kuu galnay adigana waan abaal dhacday oo abaal dhac kuwa dadka abaal dhaco oon abaal gudin adoo ka midaad waxaad samaysay macnaha labaadna waxay tahay anta min alkaafiriina jees jees buu ka wadaayo ficilkaas baad samaysay markaad annaga nugu diinta ahayd buu leeyahay anta min alkaafiriin adoo markaa dagaal ah calaa diinina yani adoo diinteenii ku taagan ayaad waxaas samaysay haddana waxaad noola timid wax kale laakiin tafsiirka horaa aada u fiican una muuqan og leanna nabiy llaahi muusa dee fircoon diintii maba ku jirinba marna ma unan gelin qaala wuxuu yidhi marka labadii su-aalba marka waa ka jawaabayaa nabiy llaahi muusa qaala wuxuu yidhi facaltu waan sameeyey haa faclada falka waan sameeyey idan id daaka waqtigaas yacni ayaan sameeyey walxaal ana aniga oo min addaaliina kuwa dhunsan ka mid ah nacam falkaa ayaan sameeyey anoo marka waqtigaasi kuwa dhunsan ka mid ah waana min addaaliina marka laba macnaa ku jirta ay min aljaahiliina anigoo aan de risaalo haysanin oo sharci aanan markaa aqoonin oon aqoon ulahayno waxba aan la ii waxyoonin ayaan ficilkaas sameeyey laakiin maanta ilaahay baa ii waxyooday aqoon baa marka yacni aan leeyahay mujaahid marka saasuu ku macneeyey wa ana min addaaliina min aljaahiliina qiraa'ada ibnu mascuudna sidaasaaba ku jirtayba qaala facaltuhaa idan wa ana min aljaahiliina ayay ahayd marka shaad ba ha iska ahaatee laakiin wax waa lagu macnay karaa tafsiir waa gelaysaa macnaha labaad oo ana min addaaliina waxay tahay anoon ogeyn ayaan waxaa sameeyey ogeyntu marka waa maxay anigu yacni dil uma qasdin feer baan ku dhuftay feerkaasina inuu wax dilayo uma haysanin marka dilka aan dilay waa dil markaasi yacni kama ah ama shibhu camdi ah laakiin aan ahayn camdi maxdiya aan ahayn oo markaan aniga feerkaa geysanaya kow kasii isma lahayn waana min min addaaliina sidaana waa lagu macneeyey labadaas macno ayb midii marka ficilkii waa ka qaala wuxuu yidhi facaltu waan sameeyey waan falay haa falkaas ayaan sameeyey idan id daaka waqtigaas walxaal ana aniga oo min addaaliina kuwa yacnii aan waxba aqoonin ka mid ah oo markaa yacni risaalo iyo axkaam iyo markaa aanan haynin oon la ii waxyoonin amase min anoo markaa yacni aan ogeyn oo inaan dilo aan ka rabin inuu u dhimanayana aan dareemeynin ayaa ninkaa markaa wax igaga dhaceen fa farartu minkum fa farartu waan cararay minkum idinka xaggiinaan ka cararay oon ka orday ilaa madyana madyan ayaan u orday lamaa markii khiftukum aan idinka cabsaday fawahaba lii wuxuu ii hibeeyey rabbii rabbigay wuxuu ii hibeeyey xukman xugun nebinimo ayuu rabbigay ii hibeeyey wajacalanii wuxuu iga dhigay min almursaliina kuwa la diray kuwa lasoo diray buu ilaahay igaga dhigay igama darinba marka naam dhibaato iyo khowf iyo cabsi iyo dhib baan dareemay waa ka baxay meeshii waa idinka anoo idinka idinka cararayo ilaahay nicmuu marka gadaashiin isiiyey nicmada uu isiiyeyna waa inuu rasuul iga dhigay fa farartu waan cararay minkum idinka xaggiina ayaan ka cararay oo beledkiinnii ilaa madyana madyan ayaan u cararay lamaa markii khiftukum aan idinka cabsaday marka cabsida waa ku bannaan tahay bani aadamka ambiyada ilaahay waa ku bannaan tahay cabsi leanna bani aadamka dabci ku abuuran waay haddee cadowgiisii oo halkan u taagan oo asbaabihii uu ku dhibaatay lahaa ay muuqdaan yacni cabsidii bani aadan waa qabaayaan dabcan laakiin ambiyada ilaahay dadka iyaga ugu geesinimo badan iyaga ugu geesinimo badan fawahaba lii wuxuu ii hibeeyey rabbii rabbigay xukman ayuu ii hibeeyey ay nubuwatan ama xukman al ay cilman wa fahman cilmi iyo faham buu rabbigay ii hibeeyey yani adu saasaad igu ogeyd laakiin hadda nin cilmi lahaan ahay waay ayb ficilkaana waqtigaasaan sameeyey kadibna ilaahay cilmigan buu isiiyey wajacalanii wuxuu iga dhigay uu iga yeelay min almursaliina kuwa la diray intaa jawaabtii oo facalta faclataka alatii facalta waanta min alkaafiriin taas waay alam nurabbika fiina waliidan buu ka jawaaba marka hadda wa tilka taadaas ayuu yidhi nicmatun nicmo weeyaan nicmada oo tamunnu aada gallad sheeganaysa haa iyada calaya aniga korkayga aada ku gallad sheeganaysa waaye an cabadta inaad gumaysatay ood addoonsatay waaye bani israa'iila reer bani israa'iil inaad addoonsatay waaye aayaddan iyada laba macnoba waa ku jiraa macna inay tahay istifhaam nooc istifhaama inuu ku jiro watilka nicmatun a watilka nicmatun a watilka taadaasi nicmatun nicmo miyaa waay tamunu aada gallad gallad sheeganaysa haa iyadu calaya korkayga aada ku gallad sheeganayso an cabadta inaad waa ka bedelaysaa marka an cabadta inaad gumaysatay ood addoonsatay bani israa'iila reer bani israa'iil inaad addoonsatay nicmo miyaa marka nacam aada aniga iigu gallad sheeganaysa nacam waaba yaabay dadkaygii dhammaabaad haysataa ood addoonsanaysaa marka nicmo aada iigu gallad sheega sheeganaysa miyaa taas uu leeyahay ayb macna in marka sidaa laga macneeyo macno kalena in la yidhaha watilka taadaasi oo aan waxba istifhaam meeshaa la gelinin macnuhuna uu noqdo watilka taadaasi nicmatun nicmo weeyaan nicmada oo tamunuhaa aada gallad sheeganayso iyada calaya korkayga a ku gallad sheeganayso an cabadta inaad gumaysatay ood addoonsatay bani israa'iila reer bani israa'iil wa taragtanii anigana aada i dhaaftay yacni nicmadaas aada igu gallad sheeganaysa inaa aniga idaysay waayo dadkaygana aada addoonsanayso taasu ayuu leeyahy meeshaas marka tafsiirkan dambe iyada lafteeda waxaa ku jiro isaga laftiisa wax jawaab u ah war haddaad aniga iga tagtay dadkaygiina aada dhibaateynayso ood gumaysanayso nicmadaasu maxay tahay nicmada aada sheegaysaa waa taas uu leeyahay fircawn meeshaasi marka da waa jawaab adag buu siiyey taas waa mid tafsiirka hore haddii la qabtaana waxay tahay nicmadaasi marka aada iigu gallad sheeganaysa inaad reer bani israa'iil addoonsatay sababteeday ku timid waay see sababteeda ugu timid marka oo aniga inaan kuu imaado gurigaaga aan imaado ood i xanaanaysood i barbaariso sababta ay ku timid iyo waxa keenay waa maxay ilmaha wiilasha u dhasho reer bani israa'iil baad gowracaysay cabsi marka aniga la ila cabsanayaa hooyaday sanduuq intay igu riday ayay badda igu tuurtay sanduuqii baad badda kasoo hesheen gurigaagii sababtan ku imidba waa cabsi adin lagaa cabsanayo maxaad ii gashay marka oo nicmaha mar walba marka waa muhim asbaabta in la milicsado dadku marka caqligu ka yaraado ama caqligu uu ka dhammaado wax asbaabtu qiimo uguma fadhiso dadka zamankan joogana asbaabta qiimo badan uguma fadhiso walidaalika markaad dhegeysato dadkan hadda dadkeenna sheekadooda markaad dhegeysato markay wax qiimeynayaan ama ha qiimeeyaan dad wax maam wax xukumay ama kuwa iyagu markaa yacni kale ama wax dhacay oo ummadda masaa'ib qabsaday iyo waxaa markay xukumayaan asbaabaha ma fiiriyaan nataa-ijta bis unbay kor joogaan maanta dhan marka waxaa la fiirinayaa u natiijada la joogo bis markaasaa laga yaabaa kii ugu xumaaybu tamaninayaa mar walba oo wuxuu leeyahay hadda dhibaatada haysto haysato ujeedaa markaasuu leeyahay war kuwaasaaba noo roonaayuu leeyahay wuxuu sheeganayaa marka mar dhow kuwa uu dhibaato ka sheeganayo waqtigaas kuwaas ay joogeenna kuwii ka horreeyaa la fiican war waxaanoo dhan miyaan laga fiirinaynin inay asbaab yihiin haddii jidka marka hore laga soo qaldamo oo asbaabtu ay kharibanto musababku waa kharibmayaan walidaalika wax fiican hadday hore u jireen waxa fiicani waxay sabab u noqon lahaayeen wax kaloo fiican laakiin wax un xun natiijo xun mid ka sii xun mid ka sii xun waa asbaab kale xun oo hadba marka isdaba socoto un weeyaan marka mar walba waxaa la rabaa caqligu inuu koreeyo asbaabta la fiiriyo hadda waa kan fircown nabiyullaahi muusaba wuxuu ugu gallad sheeganayaa war adiga noloshaadaba anaa sabab u ahay yuu leeyahy anaaba kusoo barbaariyey nabiyullaahi muusa marka wuxuu yidhi war sababta adiga aada gurigaaga aan ku tegayba dhib adiga aada sameynaysay buu ahaayo ummadda aada ka gelaysay nacam marka taasi nicmo makuu noqonay waay maya noqon maysa nacam maya micno aada u weynaa marka ku jiro qur-aankuna de qofku wax badan iyo taariikhda iyo hadduu akriyo qur-aankii hadduu dheg yacni fahamka faham uu ka doono taariikhda si fiican u akriyo wuxuu dareem caatifo waxba ku xukumi maayo nacam wuxuu wax ku xukumayaa waxay noqonayaan de cilmi iyo waayo aragnimo iyo caqli nacam laakiin haddii kale hala socdo unbaa iska imaanaysa wa tilka marka taadaasi nicmatun nicmo miyaah midaadaasi tamunu aada gallad sheeganaysa haa iyada calaya aniga korkayga aada ku gallad sheeganayso an cabadta inaad addoonsatay bani israa-iila reer bani israa-iil inaad addoonsatay ma nicmo aniga aada dushayda ku gallad sheeganaysa miyaah waa yaaba ayb labadaa tafsiir baa marka meeshani ku jirta macnuhuna sidaa unbuu iskugu imaanayaa haddii macnaha hore kale la qabto ee ah wa tilka taadaasi nicmatun waaye nicmo tamunuhaa calaya aada aniga igu gallad sheeganayso korkayga an cabadta inaad addoonsatay bani israa-iila reer bani israa-iil addoomo ka yeelatay wa taragtanii anigana aada iga tagtay taasi waa nicmo aada igu gallad sheeganayso ani waa i dhaaftay laakiin de taasi xaqiiqatan nicmo ma tahay ma aha nicmo ayb nin ummadii yacni ummaddii mido kuwa uu addoonsaday iyo kuwa uu laayo ka dhigay hal qofaan ixsaan u sameeyo ummaddaasi ka mida waxba noqon maysa ayb waqtiganna waxaad moodaa marka waa dad baa marka waxaa laga yaabaa in laga shaqeeyo masaa'ib iyo dhibaato inta dad dad ay ka shaqeeyaan markay masaa'ibtaasi dadka ay damaariso in la yidhaahdo waa idin kaalmeyneynaa waxbaan idinla dhisaynaa waxbaan idin sameyneynaa mucaawinaan idin siinaynaa asalkana waxay ka bilaabatay dhibkooda ummaddaani inay iyagu yacnii yani iyagu isku dhex mashquul inay iyagu markaa yacnii ismaamulaan oo iyagu ay danahooda ay qabsadaan uma ogolaanin markaasaa haddana markaasaa mashaakilkii markay ku rideen oo ay sabab u noqdeen bay haddana waxay leeyihiin waa waa kaalmeyneynaa haddana marka masaa'ibtaaba ka daranba kaalmadooda qaala fircawnu wamaa rabuulcaalamiin halkanna marka dood kalaa bilaabmayso marka intaasi marka labadaas su-aal uu fircown keenay nabiyullaahi muusana uu ka jawaabay towxiidkii baa marka hadda la gelayaa qaala tacaala alla wuxuu yihi qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi wamaa shaygee baa rabulcaalamiina rabulcaalamiin uu ahaaday waa maxay rabulcaalamiin buu leeyahay bal fiiri maa ayuu ku su-aalayaa xataa maa macnaheedu ayu shay-in waay rabulcaalamiin waa shaygee yani muxuu yahay waay caalamka rabbigiisu waa maxay buu leeyahay qaala fircawnu fircawn waxa uu yidhi wamaa maxaybow rabulcaalamiina caalamiinta rabbigooda ou ahaaday waa maxay isagu qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa huwa isagu rabu samaawaati samaawaat rabbigood waaye waalardi dhulka rabbigiisu waaye kan dhulka iyo cir iskale waaye maamulayo oo isaga abuuray waay wamaa beynahumaa dhexdooda waxaa ah kan abuurayo iskale waay in kuntum haddii aada tihiin muuqiniina inaad kuwa wax yaqiininaya haddaad tihiin waxaan aada arkaysaan oo samadan iyo dhulkan aada u jeedaan rabbigii abuuray waay haddaad idinku waxaan aada arkaysaan aada yaqiininaysaan qaala wuxuu yidhi fircawn liman uu ku yidhi dad duul xowlahu isaga agagaarihiisa ahaabu wuxuu ku yidhi alaa tastamicuuna miyaydnan maqlaynin wuxuu sheegaya miyaydnan maqlaynin ma dhegaysanaysaan miyaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbukum waa kan idinka idin abuuray waay oo idin leh idin maamulayo wa rabbu aabaa'ikum aabbayaalkiin rabbigood waay alawaliina ee horreeyey idinka iyo aabbayaalkiinba kan abuuray maamulo oo isaga markaa yacnii iska leh weeyaan rabbiga anigu aan sheegayo ayb qaala wuxuu yidhi fircawn ina rasuulakum rasuulkiina alladii rasuulka oo ursila ilaykum ursila la diray ilaykum xaggiina loo soo diray lamajnuunun ku waalan waay waa mid waalan buu leeyahay rasuulka la idiin soo diray waa ku jees jeesaya muxuu ka wadaa marka liannahu yaquulu qowlan maxaa yeelay wuxuu sheegayaa hadal laa nacqiluhu aanan garanaynin walaa nafhamuhu aanan fahmaynin ayb waxaanoo dhan marka waa nooc kiis iska waalid ah wa naam ee cirkan iyo dhulkan inuusa fircown isaga abuurin waa ogyahay naam isagoon jirin ayay jireen wuxuu yimid ayagoo jirou yimid macquul maaha marka inuu isagu sameeyey dhulka iyo cirka nabiyullaahi muusana xujadiisu waxay tahay cirkan iyo dhulkan allihii abuurayaan idinkugu yeeraya marka waxaas ma fahmayno waa kiis iska waalid waa naam dadku marka ay rabaan inaynan wax qaadanin ayay waxay sameeyaan waxaan mafahmi karo u kuleeyahay aniga nacam aad waxaa u isticmaala dadka markaad matalan dadkan ama filosofariska ah ama kuwan gaalada qaarkood markaad dacwo inaad siiso isku daydood la hadasho la hadasho xaqiiq uu fahmayaad kala hadlaysaa markaasu wuxuu ku leeyahy waxaan waa kasoo hadduu u bato wuxuu leeyahay si uu yacni xusnu takhallus yani doodaas inuu meesha iskaga dhameeyo rabaa markaasuu leeyahay waxaan aniga aada uma fahmi karo u leeyahy waa feerfeerinayaa bal waan feerfeerinayaa aada uma fahmi karo u leeyahy marka de aada uma fahmi karo qofku inuu yidhaahdo war adiga makhluuqaa tahay inuu yidhaahdo ma fahmi kara inaan makhluuq ahay ee kaasi wax suuba waa war uun icraad waa kufri icraad ah oo jeesasho maaan yacni dan kama lihi waayo aniga naam wax danana u geli maayo sidaas waana sidii buu marka samaynayaa isagii marka jees jeesna waa ku jiraayo wuxuu leeyahay qaala ina rasuulakum rasuulka la idiin soo diray idinka alladii rasuulka oo ursila la diray ilaykum xaggiina loo soo diray lamajnuunun mid waalan waay rasuulka idinka la idiin soo diray buu leeyahay la iisoo diray ma dhahaayo waa istihzaa lamajnuununna waa waalan yahay macnaha waxaan uu sheegaya yaaba fahmi karu ka wadaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rab huwa isagu rabbulmashriqi rabbigaan idinkugu yeeraya cibaadadiisa rabbulmashriqi qoraxda meeshay kasoo baxdo allaha abuuray iskale maamulayo waalmaqribi meeshay qoraxda u dhacdo rabbiga iskale yacnii qoraxdan meelay kasoo baxdaa meelna waa u dhacdaa kan maamulayo waxay ka dhigan tahay marka fircawnow qoraxdan adiga amaad maamul ku leedahay wax maamula ma ku leedahay maya kan maamulka ku leh kaan idinkugu yeeraayo aniga qofka sidaa sheegaya marka waa waalan yahay ma ma soconaysaa marka wamaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday adduunkii oo dhan ba de mashriqi maqrib unbuu ku dhex jiraa wamaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday rabbigoodii waay in kuntum haddii aad tihiin tacqiluuna haddaad wax garanaysaan waxaan ma fahmayna soomaynan dheen haddaad wax garanaysaan buu isagun yidhi in kuntum haddii aad tihiin idinku tacqiluuna inaad wax garanaysaan ay in kaana lakum cuquulun haddaad cuquul leedihiin ayb nabiyullaahi muusa marka rubuubiyada wuxuu uga abbaarayaa waxay tahay rubuubiyadu xujada ugu ugu oogayaa ee intan haddaadan adiga maamulin ee inaad marka ana rabbukum ulaclaa inaad tiraahid waa kugu gardarro leanna cirkan iyo dhulkan adiga ma maamushid qorax dhac iyo qorax soo bax ma maamushid dadkan iyo aabbayaalkood adiga ma abuurin taasna waad og tahay fii qaraarati nafsika leanna suuratu namli waxaan ugu tegaynaa wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman waculuwan waxaan kaloo ugu tegayaan soo marnay suuratu lisraa qaala laqad calimta maa anzala haulaai ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ira wainii la adunuka ya fircawnu mahbuuran marka waa wuxuu og yahay waaye laakiin waa kiis iska waal marka wuxuu leeyahay arrintan qof hadduu isku dayana uu fahmi karo adiguna aada og tahay fircawnow arrintaa weeyaan arrinta marka aan kugu yeerayo inaad rabbigaa la caabudo keligiis sidaa markuu marka ugu caqli celiyey qaala wuxuu yidhi fircawn lain ittakhadta lawallaahi in ittakhadta haddaad ka dhigato ood samaysato haddaad samaysato ilaahan macbuud macbuudka oo hayrii aniga aan ahayn haddaad samaysato la ajcalannaka lawallaahi ajcalannaka kaa yeele oo kaa yeele min almasjuuniina kuwa la xabiso kuwa la xabisaan kaa yeelayaa buu yidhi wixiisii markaa dahanjabaaday marka imaadeenoo wax xujaa waa waayey marka marka haddaad macbuudaan aniga ahayn caabuddo yacni wain kunta qulta haddaad doonta dheh cir iyo dhul iyo waa dhihi waayey anaa abuuray cirka iyo dhulka waa dhihi waayey marka wuxuu leeyahay haddii ay sidaa tahay haddaad macbuud aan aniga ahayn yeelato la ajcalannaka waxaan kaaga dhigayaa min almasjuuniina kuwa la xabiso mufasiriintu marka waxay yidhaahdaan de sidaa ugu waa ku dilayaa ma dhihin hadda waa ku xabisayaa lianna waxaa la yidhi fircawn xabsigiisa iyo dilkiisa xabsigiisa darnaay oo dhib badnaa walidalika marka cuquubada meesha ugu danbeysa ugu goodinayaa marka xabsigaa laga cabsanayay marka isaga xabsigiisa markaasu wuxuu leeyay la ajcalannaka min almasjuuniina kuwa la xabisaan kaa kaa yeelayaa marka inuu aada u cabsado ayuu rabaa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa awalow ji'tuka atasjununii ma ay xabisaysaa walow ji'tuka aanba kuula imaado haddaanba kuula imaado xataa ma ay xabisaysaa bishay-in shay shayga oo mubiinin iska cad oo wax cad haddaan kuula imaado xataa ma ay xabisaysaa yani qofku hadduu kaa gardaran yahay waa la fahmay haddii aanan kaa gardarnayn oo wax cad aan kuula imaaday xataa ma ay xabisaysaayo xabsi miyaad igelinaysaa waa qaala wuxuu yidhi awalow ji'tuka atasjununii ma i xabisaysaa walow ji'tuka aanba kuula imaado haddaan xataa kuula imaado bishay-in shay shayga oo mubiinin cad shay cad oo waadix ah haddaan kuula imaado xataa ma i xabisaysaa xabsi miyaad idhigaysaa qaala wuxuu yidhi fircawn fa'ti la kaalay bihi kaas la kaalay shaygaa marka cad la kaalay in kunta haddii aad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo waayahay waxa cad la ima oo kaalay buu yidhi haddaad tahay kuwa runta sheegayo haddaad ka mid tahay fa alqaa casaahu faidaa hiya sucbaanun mubiin fa alqaa waa tuuray nabiyullaahi muusa casaahu ushiisiibuu tuuray fa idaa hiya waaba iyada oo sucbaanun mas ah maska oo mubi yacni mubiinun oo cad la arkayo qof walba uu jeedo ushiibuu gacanta saa uga tuuray mas bay noqotay wanazaca waa siibay yaddahu gacantiisiibuu siibay jeebkiibuu ka siibay jeebkiisiibuu ka siibay fa idaa hiya waaba iyada oo baydaau cad linnaadiriina kuwa fiirinaya u cad gacantii caadiga ahayd buu intuu jeebka geliyay buu soo bixiyay waa dhalaalaysaa waa birbirqaysaa baris iyo jirana ma aha waxa ay la birbirqayso ay la caddahay iyadoo aan wax cudura qabin labadaas buu marka tusay ushaa uu tuurayna mas ayay noqotay middanna waa tana macnaha wuxuu ka wadaa aniga ilaahay xaggiisaan ka imid baan dhahayaa aayad cad iyo mucjizo cadna waa tanaa oo hadda waa wataa iyo taa miya xataa haddii aan taa kuu keeno ma ixabisaysaa fa alqaa waa tuuray nabiyullaahi muusa casaahu ushiisiibuu tuuray fa idaa hiya waaba iyada oo thucbaanun mas ah maska oo mubiinun cad wanazaca wuu siibay yaddahu gacantiisii buu siibay min jaybihi buu ka siibay fa idaa hiya waaba iyada oo baydaau cad linnaadiriina kuwa fiirinaya u cad qaala lilmala'i xawlahu ina hada la saaxirun caliim qaala wuxuu yidhi fircawn lilmala'i wuxuu ku yidhi jamaacadii xawlahu dhinacyadiisa ahaayeen ina haadaa kan nabiyullaahi muusa buu ka wadaaye la saaxirun weeyaan mid saaxir ah caliimun aada u yaqaana sixirka yuriidu waxa uu rabaa an yukhrijakum inuu idin bixiyo min ardikum dhulkiina inuu idinka bixiyo uu idinka saaro ayuu rabaa bisixrihi sixirkiisa uu idinkaga saaro famaadaa maxay baad ta'muruuna aada amraysaan taladiina keena marka dadka marka meel buu kasoo galay oo wuxuu leeyahay ninkani waa saaxir aada u yaqaana sixirka markaasuu nawaayaadkiisu ka warramaa dadka baatilka badanaa ku jira ama ku socdo waxay ka warramaan dadka nawaayaadkooda markaad xaq u sheegta wuxuu ku leeyay saasaa ujeedaa waxaasuu ka wadaa waxaasuu rabaa waa ogahay buu leeyahay ujeedkiisu waxaas iyo waxaas waayuu leeyahay marka wuxuu leeyahay ninkani hadafkiisu waxay tahay inuu magaalada idinka bursado magaaladii inuu idinka saaro u idinka bixiyo oo isaga iyo dadkiisu markaa ay magaalada xukumaanay rabaan dhulkiinii marka ayuu idinka saaraya idinka bixinayaa meeshaa marka wuxuu fahmayaa caadifa dadka laga soo gala inay tahay oo laga kicin karo hadba yani laga shidi karo yuri qaala lilmala-i qaala wuxuu ku yidhi fircawn lilmala-i kooxdii xowlahu dhinacyadiisa ahaayeen ina haadaa kan la saaxirun waa saaxir saaxirka oo caliimun aada u yaqaana saaxirka yuriidu kaa oo saaxirka oo yuriidu rabo an yukhrijakum inuu idinka bixiyo rabo ayb haddaad istinaaf ka dhigtana yuriidu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka bixiyo idinka min ardikum dhulkiina inuu idinka bixiyo muxuu idinkaga saarayaana bisixrihi sixirkiisa inuu dhulka idinka saaro rabaa isaga u haro famaadaa maxaybaa ta'muruuna aada amraysaan nabiyullaahi muusana de dhulka inuu adduunyo iyo ahdaaf adduunye ma laha hadafkiisu waxay tahay inay ilaahay rumeeyaan dadkani hadday rabbi rumeeyaanna ummadda isku miday u tahay isaga qaaluu maxaad amraysaano marka tala keena mulkigiibaa marka iyo boqortooyadiibaa marka waxaa ku timid zaczaca ku timid ile marka duqyaanka iyo dulmigu intuu bato bato bato dadku ay muddo wax soo maamulaan tawfiiqdaa laga dhumiyaa markay tawfiiqda ka dhuntana waa marka xukunka uu burburayo marka nacam marka xukuumadaha burburayaad arkaysaan in badan marka waxay u burburayaan waxay tahay waa dulmi dulmigiibaa waqti soo gaarayo waqti markuu soo gaaro waa burburaa u dambeynaya marka ayb waxaa laysku dayaa marka inta ka qabo inta ka qabo inta ka qabo celi lama celi karaan leanna wax waxaa weeyaan weel buuxsamay waayo weelkaa buuxsamayna dee lama daadin lagama celi karaan ayb marka waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dibdhig arrinkiisa ha ku degdeginoo arrintiisa gadaal u dhig isaga iyo wa akhaahu walaalkiis wabcad dir filmadaa'ini magaalooyinka u dir dhexdooda xaashiriina kuwa dad wabcad dir xaashiriina kuwa soo ururiyo filmadaa-ini magaalooyinka waaweyn dhexdooda kasoo ururiyo dir maxay soo ururinayaan dabcan saaxiriintii nacam ya-tuuka way kuu imaanayaan way kuula imaanayaan bikulli saaxirin ha kuula yimaadeen bikulli saxaarin dhe mid walboo sixrid badan caliimin aada u yaqaana sixirka ha kuula imaadeen marka iyaga kuwa aada dirtay fa jumica marka sidii baa la yeelay taladana lagu goostay fa jumica waa la ururiyey assaxaratu saxaradii baa lasoo ururiyey limiiqaati yowmin maalin ballanteed ayaa loo soo ururiyey macluumin ee la yaqaano suuratu daha baan kusoo marnay qaala mawcidukum yowmu ziinati waan yuxshara annaasu duxan maalintaasaa marka dadkii loo soo kulmiyey qaaluu waxay yidhaahdeen arjih dibdhig isaga muuse sha'nigiisa iyo wa akhaahu walaalkii dibdhig wabcad dir xaashiriina kuwa ururiyo saxaradii iyo dadkii soo ururiyo filmadaa-ini kasoo ururiyo dadkii iyo marka saxaro laba intaba waa laysu keenayaa marka isaga wuxuu isleeyahay waxaani waa sixir waad ka adkaanaysaa marka laga adkaadana mulkigaagii sidiibuu u jirayaa isagiibaa marka mididii lagu qali lahaabuu marka yacni waaridii mididii lagu gowrici lahaa yacni ciddideeda marka kusoo faktay ama qoobkeeda kusoo bixisay waayo dadka haddii meel laysugu keeno laysugu yimaado doodii marka layskugu imaado ee haddii muuse iyo haaruun ay adkaadaan soo dadkii dhammaan marka ma raacayaan si fudud marka iyagiibaad iyagiiba u ururinayaa ayuu u ururinayaa dadka marka shaqo aynanba iyagu qaban karin oo aynan dadayna isu keeni karin buu isagu uu u keenayaa ayb hagarta marka waxaa weeyaan iyagu waay is wuxuu isleeyahay marka demi iftiinkan laakiin isagaaba sii hurinaya ya-tuuka ha kuula yimaadeen yani way kuula qaaluu arji wa akhaahu wabcath marka ya-tuuka waa majzuum bialabkaas ya-tuuka ha kuula imaadeen marka bikulli saxaarin mid walboo sixrid badan caliimin aada u ogaal badan fa jumica waa la ururiyey asaxaratu kuwii saxarada aha sixirka yaqaanay limiiqaati yowmin maalin intii ka ah ayaa loo soo ururiyey maalinka oo macluumin la ogyahay la yaqaano waqiila waxaa la yidhi linnaasi dadkii waxaa lagu yidhi hal antum idinku mujtamicuuna kuwii soo ururaya ma tihiin yani hal antum mujtamicuuna macnaha soo urura waayo isu imaada kaale hal antum idinku mujtamicuuna kuwii soo ururaya ma tihiin bimacnaa waxaa weeyaan soo ururaa laga wadaa fahal antum muntahuun ay intahuu ka reebtoonaada fahal antum mujtamiu hal antum mujtamicuun ay ijtamicuu soo urura soo kulma isagii baa marka dadkii meel walba iskaga keenay lacalanaa natabicu saxarata in kanuu hum lgaalibiin lacalanaa natabicu likay natabica si aan u raacno asaxarata kuwa wax sixray saxarada in kaanuu hadday ahaadaan hum iyagu algaalibiina kuwa adkaada hadday iyagu noqdaan saxaradan marka aayadda yaa loo jeedaa istihzaa bay ka wadaan nabiyullaahi muusa iyo haaruunayna ka wadaan saxaradii baa laysu keenay dadkii marka laysu keenay meeshii baa laysugu yimid haye waxaa la rabaa marka waxaan inay sixriini in kale ninka badiyaa in la arko markaa bay dadkii hala ururiya halaysu keenaa la yidhi waa la keenay meel baa layskugu keenay markaasaa waxaa la yidhi lacalanaa natabicu saxarata likay natabica saxara si aan saxarada u raacno saxaradana haaruun iyo muusey ka wadaan ilaa iyagu rasuulyo uma haystaan uma qabaan moogtaha waxay leeyihiin marka labadan saxarada ah ee muuse iyo haaruun sixroolayaalkan bal si aan u raacno goormaa la raacayaa in kaanuu haddayba ahaadaan hum iyagu algaalibiina kuwa adkaanayo falamaa markii jaa-a saxaratu dadka waxaa weeyaan iyaga fircawn intaasuu maamulayo boqolaal orientation buu u furay golayaalow u samaystay dad isaga iyaga dhanba de waa sida ilaahay yihi fastakhafa qowmahu fa ataacuuhu inahum kaanuu qowman faasiqiin awaley dad xun ahaayeen fircawn baa marka yacni caqligoodiibuu fududaystay waa dad marka iska dhaha iyo sidaa iyo wax lamida laga fishowa ayb falamaa markii jaa-a saxaratu saxaradii ay yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen lifircawna fircawn waxay ku yidhaahdeen a ina lanaa la ajran a ina lanaa ma noo sugnaanayaa inaga la ajran ajri miyaa noo sugnaanayo in kunnaa haddii aan ahaano naxnu inaga algaalibiina kuwa adkaada haddaan inaga noqono wax ujraa iyo lacag ma helaynaa ayb qaala wuxuu yidhi fircawn nacam haah waad helaysaan wa inakum idinkuna ida idan markaa haddaad adkaataan la mina almuqarabiina kuwa la dhoweeyo oo agteyda loo soo dhoweeyaad ka mid noqonaysaan oo dhawaanshana waad helaysaanoo weji baad agteyda ku yeelanaysaan lacagna waa la idin siinayaa ayb iyagii marka waa kaa marka qaala lahum muusaa qaala lahum muusaa muuse wuxuu u yidhi uu ku yidhi alquu tuura maa wixii antum idinku mulquuna kuwii ridaya aada tihiin waxa aad rida aada kusoo diyaargarowdeen inaad ridaan tuura fa alqow way tuureen xibaalahum xarkahoodii iyo wacisiyahum ulahoodii wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawna fircawn sharaftiisaan ku dhaaranne inaa anagu la naxnu annaga ayaa algaalibuuna kuwa adkaanaya ah saasay dhaheen marka waxaasuu iska rabaa marka fircawnkuna ayb fa alqaa muusaa muuse wuxuu tuuray casaahu ushiisiibuu tuuray fa idaa hiya waaba iyada oo talqafu gurbinayso oo gurubsanayso maa wixii ya-fikuuna ay dhoodhoobayeen waxay soo dhoodhoobeenay kusoo daaleen waaba iyadoo gurubsanaysa fa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii saajidiina xaal ay yihiin iyagoo sujuudayo ayaa dhulka yaa lagu ridayba qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiina caalamiin rabbigoodaan rumaynay caalamkan rabbigii ayaan rumaynay rabbi muusa muuse rabbigiisaan rumaynay iyo wahaaruuna haaruun rabbigii si aan loogu malaynin marka fircown ayay yidhaahdeen rabbiga aan rumaynay waaba rabbiga muuse iyo haaruun ayb talaa marka ku caddaatay haddee nimankii meesha uu keenayna waa laga qaalib noqday dadkiina waxay u jeedaan marka arrintan tanaa uga daran marka ra-yul caamkii uu qaldaayey oo maanta xaqiiqda arkay aaba uga dhib badan ugana daran qisadana de badanaa suurat lacraaf ayaan kusoo marnay suuratu taahana waa kusoo marnay nam ayb meeshaa marka waqaaluu bicizati fircawna markay leeyihin de fircawn bay isaga dhaaranayaan isagana markaa de in lagu dhaarto iyo beentaas iyo waa iska rabaan nam qofku marka duqyaanku uu ka bato wax uusan ahayn xataa haddii lagu sheego runu iska ma iskaga maleeyaan dadkan dictatoorada ah soo ma arkin dadkay qasbayaan maanta dhan marka yacni in iyagii dadkii marka ay alfaad waaweyn ay kula hadlaanay barayaan dadki dadkana de niyad kama ahane waa un ninkan iska leexiyo iska dadab bay isleeyihin xoog iyo qasab waayo ammaantu sax ma aha waagii marka ay dhibaato ku timaado xukunkii uu baabi'i rabo ee dadku waa dhiiranayaan markaas nacam ee shalay siday ahaayeen maanta ma noqonayaan marka aabbowda ma dhahayaan nacam wixii ay dumi karaane xagga ay duminayaan ayb waxaad arkaya marka dad yacni aakhir laxda wuxuu dhahayaa yacni dhiig iyo naf iyo maalan kuu huraynaa buu leeyahay ayay dhahayaan saacadda ka dambaysa waxaa arkaya iyagoo lacnadaaya nacam dhiigan ku siinaynaadaaba been iska ahayd baa nacam cabsi laga cabsanayaa loo dhahayay nacam fircawn marka balaayadaasu iska rabaa waa u bogayaa marka nacam bahalkan marka shahwo waayo waxaan qofku in la ammaan un in layska yiraa iyo aabow in la yiraahdo iyo saasaad tahay iyo in la yiraahdo waa umniyaad iyo adqaathu axlaam oo ayaan lagu soo moodo waayo nacam laakiin ilaahay hortiisa nin walbaa wuxuu geystay buu leeyahay ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircawna fircawn sharafkiisaan ku dhaaranay inaa anagu la naxnu annaga ayaa alqaalibuuna kuwa adkaanaya ah fa alqaa muusa muuse wuxuu tuuray casaahu ushiisiibuu riday fa idaa hiya waaba iyada oo talqafu gurbinayso gurubsanayso maa wixii ya'fikuuna ay dhoodhoobayeen ay been abuureen fa ulqiya waa la tuuray oo waa la riday asaxaratu saxaradii saajidiina xaal ayyihiin iyagoo sujuudayo qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay birabbi alcaalamiin aan rumaynay caalamiin rabbigood rabbi muusa muuse rabbigiisaan rumaynay iyo wahaaruuna iyo haaruun qaala wuxuu yidhi fircawn aamantum a aamantum ma ruma ma u rumayseen lahu muuse miyaad u rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka idiin idmin ka hor inta aanan idiin idmin oonan idin amrin miyaad iska rumayseen innahu isagu la kabiirukum kiinii idinkugu weynaa waaye alladii kaa oo callamakum idin barbaray asixra sixirka idin barayba waaye falasawfa mar danbaa taclamuuna ogaan doontaan waad ogaan doontaan buu yidhi waa goodi la uqaicanna lawallaahi uqaicanna jarjare oo jarjare aydiyakum gacmihiina wa arjulakum iyo lugihiina googooye min khilaafin si isdhaafa u jaree wala usallibannakum idin xirxire oo idin xirxire ajmaciina dhammaantiin geedahaan idinku taagayaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra ay laa darara wax dhib ah calaynaa korkeenna ma ahanin wax dhiba dusheenna ma ahanin laada khabarkeeda haddii layska fahmaayo waa la xadfi karaa marka laa dayra ay calaynaa wey qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra ay laa darara wax dhiba calaynaa dusheenna ma ahanin wax dhiba maleh inaa anagu munqalibuuna kuwii noqonaya oo gadoomayaa nahay ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah marka caqiide dhab ah bay heleen awal bicizati fircawna iyoy taagnaayeen lacagay meesha u yimaadeen wax manala siinaa haddana anagu adkaana iyo dulligii ay ku jireen iyo hadda balfiiri hadalkooda haddana marka waxay leeyiin wax kastood samayso wax ay nala yihiin ma leh inaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa dayra ay laa darara wax dhiba calaynaa korkeenna ma ahaanin oo dusheenna yacni wax dhiba ma ahaanin inaa anagu ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah munqalibuuna kuwii u noqonayaan nahay u gadoomayo inaa anagu natmacu waxaan damcaynaa oon quudaraynaynaa an yafira lanaa an yakfira inuu dhaafo lanaa anaga noo dhaafo rabbunaa rabbigeen inuu noo dhaafo ayaan damcaynaa khataayaanaa gafafyaalkeenna inuu noo dhaafo an kunnaa lian kunnaa inaan ahaanay darteed inuu noogu dhaafo awala almu'miniina mu'miniin kuwii ugu horreeyey yacni dadka zamankeenna joogee maanta joogo ee muuse rumaynaya kuwa ugu horeeyo inaan anagu sidaa noqonay darteed inuu rabbigeen noogu dembi dhaafaan rajaynayna ayb inaa anagu nadmacu waxaan damcaynaa an yakfira inuu dhaafo lanaa anaga rabbunaa rabbigeen inuu noo dhaafo khataayaanaa gafafyaalkeenna an kunnaa lian kunnaa inaan ahaanay darteed awala almu'miniina mu'miniin kuwa ugu horeeyo min ahli zamanina oo dadka waqtigeenna jooga ah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed